waxaa daqiiqado kadib ku eg muddadii xeerka kahortaga argagixisada ee loo yaqaano patriot act ee dalkan maraykanka laga hirgeliyey wixii ka dambeeyay weerarkii kooiyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii lagu soo qaaday xeerkaasi oo hay-adaha sirdoonka maraykanka siinaya awood badan oo ay ku dhegaystaan telefoonada islamarkaana ay ku ogaan karaan macluumaadka gaarka ee internetka lagu adeegsado heer shaksi ilaa heer ganacsi ee dalkan maraykanka gudihiisa iyo dibadiisa haddaba muddada xeerkaasi oo ku eg labaiyo tobanka habeenimo xilliga washington oo markaasi ku beegan toddobada subaxnimo ee xilliga bariga africa ayaa ilaa iyo hadda doodiisa ay ka socotaa koongareeska maraykanka iyadoo lagu kala aragti duwan yahay in xeerkaasi guud ahaanba la tirtiro iyo in dib loo ansixiyo haddaba sahre ciidla nuur ayaa warbixinta arrimahaasi markaasi ku saabsan noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa mahadsanid falastiin xeerkan oo looga gol lahaa in dowladda maraykanku ay hesho xogo muhiima oo ku saabsan argagixisada iyo xidhiirka kala duwan ee dhex maraya dadka ku sugan gudaha maraykanka iyo kuwa dibaddiisa jooga si looga hortago falal argagixiso oo maraykanka loo soo maleego ayaa ka kooban saddex qodob oo muhiima sida uu sharaxayo injineer maxamuud jaamac xaamuud oo arrimaha islaamka iyo dhaqamada kala duwan kala taliya maya clinic hospital oo ku yaala dalkan maraykanka kuna sugan magaalada rochester ee gobolka minnesota mid waxaa la yidhaha horta waa roving wiretars kaas la dhegaysiga guud oo waxa weeyaan inuu siinayo awood ay ku dhegaystaan wixii ay ka ka baqayaan inay argagixiso yihiin communication kastaba ha isticmaaleen ama cellphone ha isticmaaleen ama internetka ha isticmaaleen kan labaadna waxa weeyaan business record wuxuu kaasina u ogolaanayaa wixii rocora oo oo tijaarada oo la sameeyo oo ku saabsan argagixiso ama intelligence dibadda ah ama ama ama ama ama maxay tihi esponage dibadda ah inay iyana kaas iyagoo ay samayn karaan tan saddexaad kaasina waa kan uguba sii daran oo isaga waa mid dambe oo laga soo daba tuuray two thousand fourkii baa la sameeyey waxaa la yidhaha long wolf waa waraabaha ciddada iska taagan waxa weeyaan kaasina wuxuu sameynayaa congress amended waxay sameeyeen waa amedgareeyeen foreign intelligence wax ka bedel bay ku sameeyeen ha markaas bedelkii ay ku sameeyeen waxay u ogolaadeen iyana inay ururin karaan any any qof kasta oo ay doonaan inay ka ururin karaan macluumaad haddii ama loo loo oqoonsado inuu yahay argagixiso iyo haddii kaleba haddaba muddadii uu xeerkani ku egaa waxaa haatan inaga xigta wax ka yar shan iyo toban daqiiqo haddii aan la ansixin inta ka horreysa labiiyo tobanka habeenimo maxaa dhici kara ayaan weydiiyey injineer maxamuud xaamud waxba lama dhegaysan karo had ma haystaan awood ay wax ku dhegaystaan awood sharci ay ku dhegaystaan yaa diidan marka xusbiyadan labadan xusbi ee maraykanka dimuqraadiga iyo republicanka may labada labada xisbiba way raacsan yihiin in la in la baadkareeyo labada qodob lagana saaro kii awoodda kii ururinaya telefoonada oo dhan telefoonada oo dhanna la geeyo inay combaniyadu hayaan cellphones companiesku hayaan markii loo baahdan la doorto intuba isku raacsan yihin labada labada xisbiba muddadii uu shaqaynayay xeerkan ayaa la sheegay in hay-adaha kala duwan ee sirdoonka maraykanku ay awood u heleen inay dhegaystaan telefoonno tiro badan islamarkaana ay heleen macluumaad iyo xogo kala duwan balse waxaa xeerkan cadowgiisu soo batay markii edward sweden oo shaqaale u ahaa hay-adda sirdoonka qaranka ee maraykanka uu bixiyey dukumentiyo sir ah oo ku saabsan waxyaabaha xeerkani fududeeyey intaasi kadib waxaa soo baxday dad badan oo ku doodaya in uu ka hor imanayo dastuurka maraykanka ee xorriyadda siiyey dadka maraykanka waa kan brofeser axmed ismaaciil samatar oo bara ka ah jaamacadda macalister college ee gobolka minnesota inay had iyo jeer had iyo habeen saacad walba daqiiqad walba indhaha ku hayaan wixii telefoonna ah amba war isgaadhsiin ah telefoonadu ha ugu horeeyaane ee dadka dhex mara amba waddanka gudihiisa ha ahaato iyo dadka wadamada shisheeyaha degan fariimaha dhex maraya ee telefoonadu ay qaadayaan ha ugu soo horeeyaane in indhaha had iyo jeer lagu eego oo la hufo oo markaa dee la qabto haddii halkaa laga arko war ka soo baxayo oo ku saabsan arrimaha argagixiisada marka maanta waxa taagani waxa weeye markaas laga doodaya waxa weeye dee in waktigii lasii kordhiyo marka taasaa laga wada doodaya waxay sor yaalaan ee laisku hayaana waxa weeye dee nabadgelyadii waddankan maraykanka wakti adduunye oo la joogo argagixisadu ay badatay waa meel iyo warwarka laga qabo dhanka kalena waxa weeye sida loo ilaalinayo dadka wadaniyiinta ee citizenska ee maraykanka ku nool wixii privateka u ah
waxa kale oo dadka soomaalida ayna dhagaysanayaa ay isweydiinayaan dalka maraykanka oo intaas oo boqol oo milyan ay ku nool yihiin oo saacadnaba aan la seexan oo haddii qola huruddo qolo kale soo jeedo telefoonadooda iyo internetkooda iyo macluumaadkooduna ay mar walba daaran yihiin sida awood loogu wada heli karo in waxaasoo dhan la dhagaysto oo macluumaadkooda la ururiyo oo wixii markaa shar wada laga soo dhex qaban karo suurtagalnimada taasi siday tahay brofeser axmed waxa weeye waa runtaa dee saddex boqol iyo dhowr iyo toban malyuun oo qof ayaa wadanka marka dee waa wax laga amakaaga weeye qof walba wixii waree ka soo baxaya amba xidhiidha u dalleeyahay in dusha laga ilaaliyo waa runtaa waa waa hawl badan bay u baahan tahay waxaase iyaduna meesha ku jirta waddankan maraykanka dawladdiisu waa dawladda adduunyada ugu ballaaran ee ugu quwad weyn wey waxaa imika dayax gacmeedada la diraya iyo internetkan lafahaanteeda waxaa abuuray dawladda maraykanka ayaa markii asalkaygii abuurtay meel alla meel aanay joogin ma jirto waa adiga ogo geeska africa ee dadka soomaalida ay ku nool yihiin magaalada jabuuti saldhigga ugu weyn bay ku leeyihiin ee africa ku yaala xagga ciidamada saldhiggaasna wa maaha un ciidamada diyaaradaha iyo military jooga meesha waxa intaa kasii weyn waxa weeye electronic systemka iyo wararka sida ay usoo urursadaan africa oo dhan halkaa jabuuti ay uga soo urursadaan haddiiba ay awood bataan dadka ku doodaya in la xaq dhowro macluumaadka gaarka ah ee dadka maraykanka oo laga joojiyo dhagaysiga iyo ilaaleynta joogtada ah maxaa lagu bedeli karaa qodobadaasi maadaama oo ay muuqato inaan laga maarmi karin xeerkan kahortaga argagixisada waa kan mar kale brofeser axmed ismaaciil samatar marka waxaa laga yaabaa caawa haddii la ismari waayo amba sidaa ku dhinto in ku kale inta lasoo saaro dabadeetana waxyaabaha qaarkood ee dadka mucaaradka ku ah qaynuunkan waxa aada u dhibaya qaarkood la yareeyo laakiin inta si kale loo fasiro si kale loo soo dhigo marka dood cusub la keeno baarlimanka sanadka baar la keeno dabadeetana halkaa dib looga doodo laakiin aan ku celiye umalayn maayo wadanka maraykanka dawladdiisu inay ka maarmayso in qaynuun caynkaasa oo ku u dhow la dejiyo waxyaabaha aada iyo aada xajiinta u keenaya dadka dastuurka ilaaliyaa ay ka xajiimoonayaan qaarkoodna markaa la yareeyo dadkaa ku doodaya in muddadii xeerkani jiray ay muhiim u ahayd ammaanka qaranka maraykanka ayaa sheegaya in muddadaasi aan wax weerar ah oo argagixiso bannaanka lagaga soo qaadin dalkan maraykanka taasina ay ka turjumayso in awoodo badan oo la siiyey hay-adaha sirdoonku ay ku ogaadeen ama kaga hortageen waxyaabo badan oo la damacsanaa mahadsanid sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi isugu keena soo duuday halkaad kala socotaana waa v o a washington